war la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hana waxaa ka mid ah t s oo kordhinaysa muddada dallacsiinta ee macallimiinta gudoomiyaha baarlamaanka siyaasiyiinta ugu baaqay inaynan shacabka marin habaabin iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dhagax dhigay xarunta gurmudka degdega duur wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duurnimo axad ah koyo tobanka juun labada kun saddexiyo labaatan qodobadaas iyo kuwo kaleo faahfaahsan kusoo dhawaada gudoomiyaha golaha qaran ee xeer dejinta dalka moses watangula ayaa xildhibaanada baarlamaanka wuxuu ku booriyey in marka hindi soomaaliyeedka sanadkan golaha la horgeeyo ay bedelaan qodobada aynan ku qanacsanayn wuxuu hoosta ka xariiqay inay jiraan qaar ka mid ah madaxda oo shacabka ku marin habaabinaya goobaha fagaaraha ah marka ay ka hadlayaan qorshahan watangula ayaa xili uu ku sugnaa ismaamulka kakameega waxa uu mudanayaasha kula teliyey inay sida habboon u adeegsadaan awoodda ay u leeyihiin wax ka bedelka xeerarka ay soo saarto dowladda dhexe
Ninyi wabunge you are in committees. You know hakuna haja kuja kufurahisha wananchi na kusema maneno when you are supposed to be the one who is removing the things you are telling people are bad. Ni jukumu ya wewe kama mbunge
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka suusan wafula ayaa waxa ay dhankeeda sheegtay inay jiraan waxyaabo badan oo dadweynaha dani ugu jirto oo ku xusan hindisa maaliyadeedka labadakunsadeylabaatanka sida in la yareeyo qiimaha la xiriira caymiska qaran ee caafimaadka n h f
Bila ambayo wanaongelea, mimi kama waziri nimesema bei ya kununua vitu za kutengeneza madawa iko pale, imeshukishwa. Bei ya kutengeneza vaccines iko kwenye finance bill, imeshukishwa. Bei ya kulipa NHIF kupunguza kutoka mia tano hadi mia tatu iko kwenye finance bill na imeshukishwa chini.
barasaafka ismaamulka kakameega ayaa dhankiisa madaxda lasoo doortay ka codsaday in ay si qoto dheer u eegaan hindisaha oo ay meesha ka saaraan qodobada sare oo waa qodobada sare usii qaadayay qiimaha maciishada
Hiyo inamaanisha wabunge wetu, ikiwa mnasikia sauti ya wananchi, when you go to parliament, please look at those clauses ambazo zinaongeza gharama ya maisha kwenda juu, mtoe zile amendments ili hiyo bili ipite bila kuongeza gharama ya maisha kwenda juu.
gudoomiye ku-xigeenka ismaamulka kakameega ayuub sabuula ayaa isna waxa uu gudoomiyaha baarlamaanka mooses watangula usoo jeediyey inuu madaxweynaha dalka william ruuto kala hadlo arrimaha taabanaya nolosha kenyaanka uliza mheshimiwa wetangula as a senior most luya politician you are the senior most elected ulimekuwa senator ndio ukaingia speaker elected kaa na rais william samoei ruto waambie bei ya maisha iko juu barasaafka ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi ayaa dhagaxa dhigay dhismaha xarunta la tacaalidda xaaladaha degdega iyo shilalka ee isbitaalka weyne wajeer waxaana uu faahfaahin ka bixiyey faa'iidada ay soo kordhinayso qaybtan cusub ee la dhagax dhigay isbitaalkan hadda dhibkan haysta waxaa weeyaan i c u wax la dhaha ma leh qafka markiis tacbaan noqda gaariyaa lagu qaadaa amise asagoo nairobi la geyn u dhiman amise nairobiyaa la geyn hal wiik ay lagu haynaya i c u faamilkii waxaa la leeyahay laba milyan keena saddex milyan keena subaxi dambena wax lagu duugaa langaada ma jirta mise ma jirta marka isbitaalkan qaybta haddaan ku darayna waxa ugu weyn oo cusub uu samaynaa waxaa weeyaan i c u iyo h d u iyo meeshan dhiiga teetarana waan ku daraynaa waxaad noqonaa saddex flo ground first iyo second laakiin foundationka sidii loo samayna waxaad ogol yahay shan dabaq inuu noqdo marka laba dabaqoo kale waa lagu dari karaa foundation adag aa loo samaynaa waxaan hadda baajid u hayn waa saddexdaa dabaq waa ground first iyo second gadaal dambena insha allahu tacaala labada kale inaan ku daran ayaa rabnaa insha allahu tacaala marka istaalkan waxaan ka rabnaa inuu noqdo referral hospital dhibka istaalkan naga haya hadda maanta waxaa waay qaf hergab keli haya meeshaan kugu imaadaysa waxda qab hergab gelihay aa imaadi meesha ku lagu wada sariirna waa imaana kii hergebka tabaraad leeyahay waa caytama dhakhaatiirtaas ku buuqa meeshan wax ka jira ma lah kan hergebkiis waxaa lagu daaweyn lahay buula calimcow istaalkeeda waagberi barwaaqo bokoroor istaalkan waa referal hospital kuwa kale markaan ka shaqaysiin waxaan rabnaa qaf qardaas loo soo qoray keliya meeshan imana waayo meeshan wixii kenyatta u aadi lahayd aan rabnaa inaan ka samayno meeshan waxaa joogta maanta 18 siddeed iyo toban specialist waay aa joogta meesha waa dad abration iyo waxyaaba kale loogu talagalay inay sameeyaan laakiin waxyaabaha yaryaroo hoose istaalaha kale hala aado istaalkaanna iskama laha dadka afar meelka jooga istaalkan waxaa isku leh reer wajeero idaala waxaan ugu samaynaynaa i c u waxaa waaye qafkii ka imaaday godoma oo i c u u baahan intii nairobi la geyn lahay in meeshan la keen kii ka imaaday dharajabula oo i c u u baahan intii la geyn lahay nairobi in meeshan la keena soo saas ma actually inta shay oo istaalkan maanta laga samayn kara isla maantadan grif waa laga samayn karaa waa laga samayn karaa habaas weyn waa laga samayn karaa butte waxa aan ku dari hayn waxaa waaye wixii nairobi loo doonan lahaa runtii marka istaalahaas inaan ka shaqaysino rabna contractor kuapa wapi engineer professor jama ni professor ya architecture katika nairobi university na yeye ndio atakuwa na supervise ader aniga lacag ma joogsanayso wax walbo kale waa joojinaa laakiin istaalkan lacagtiisa waa bixinaa laakiin adina waxaan kaa rabaa sideed bilo inaad ku dhimaysid inaad ku dhimaysid madaxweynaha kenya wuu ka warqabaa maanta istaalkan aan furayn halkan wuxuuna ballan qaaday marka aan dhisno in aad iga caawiya qalabaynta dhan kale sanatarka ismaamulka wajeer cabaas sheekh maxamed ayaa soo dhoweeyey dhismaha xaruntan cusub waxaana uu shacabka ku booriyey in ay madaxda uga mahadceliyaan waxqabadkooda mid horeysaad aad iyo aad aad ugu mahad celinaya gabanarka waxaa yeelay maxamayna aniga shan iyo toban sana aan daakal maxaan ku jiro siyaasad marka maanta waxa meesha laga hagaajinahaya waa wax marewjeer anfacaya kacab kacab meeshii haddii dhib dhaca oo daruurada ay maal dhaha emergency yaa la hagaajinhayaa meeshii i c u oo maaragtay nairobi haddii qof loo qaado inaad dhaxd ku dhimaan allahu aclam intaas noolaan qama ogsan marka xaggaa la geeyena intaasoo milyan laga qaadaya lacagta ayada ahayd haddii wajeer laga hagaajiyo meeshii emergency waxaan filaya wajeer inay u tahay fursad weyn inay markaa insha allah markaa sidaan arkaya tawaan maxaa yeelay nasiib ilaahay aan noo soo diray gabanarkan aad iyo aad ugu mahad celinaya maxaa kaloo laleeyahay hore wajeer shaqada gabanarka ama sanadka waxaa waaye inay dadweynaha u adeegaan laakiin adeega naftiisa waxaa loo baahan yahay wixii runta oo la qabtay in lama dadka loo mahad celiya gabanarka hadda waxaa la qabtay waxaa leeyahay ma waa mahadsan tahay maxaa yeelay asal lacagta waa jiri jirtay kenya hadda shalay ma dhalin lixdan sanaan joognaa maanta isbitaalka maxaa la dhashay nineteen forty eight soo saas ma way hadda aan tumaynahayn waa nineteen forty eight guryahooda qaarkood marka haddii ninka madaxda ii ahaa wax qabto lacagta inkastoo ay dowladda leedahay kuwaan qabiilaa jirto lacagta ayada soo martay kii lacagtiin ugu soo simo oo wax ii taro waa inaan u mahad celiso macnaa ilahay ninka caddahay aan dhulka qaf wax u gala ama abaalka u gala aan u soo kordhin anayna ugu fuunayo soo saas ma marka waxaan leeyahay wajeer waxaan arkaa inagoo dhalinyaro wax balan qorayaan wax rabta qoro laakiin maxaa waaye shaqada waa soconaysaa guddiga adeega barayaasha t c ayaa shaaciyey in maalmo dheeraad ah lagu kordhiyey muddada kama dambaysta ah ee loogu talagalay in la qabto codsiyada ku aadan dalacsiinta barayaasha t c ayaa xayeysiisay toban iyo afar kun oo fursado ah kuwaasi oo u bannaan maamulayaasha dugsiyada sare ku-xigeenadooda maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe iyo macalimiinta sanado badan shaqaynayay hase ahaatee guddiga ayaa sheegay in tirada macalimiinta ee codsiyada soo dirsaday ay ka hooseysa inta u qalanta in lagu daro heerka shaqada sidaas awgeedna muddadii horey loo shaaciyey ay ku eg tahay shan iyo tobanka bishan juun t c ayaa warbixin ku sheegtay in ay jiraan kumanaano dugsiyo ah oo aan lahayn maamulayaal iyo ku-xigeenadooda sidaa awgeedna loo baahan yahay in jagooyinkaasi la buuxiyo dubed cali camey oo ka mid ah waxgaradka gobolka waqooyi bari ayaa ka hadlay arrimaha tacliinta isagoo sheegay in la xiray machadkii lagu baranayay caluunta macalinimada ee magaalada gaarisa waxaana uu baaq u diray madaxda lasoo doortay jira hataa nidaamka cilmiga kenya hadda uu ku socdo khatar baan ku jirna garis teacher training college baa jira mar waxaa jirtaa afar boqol oo anug ay ka soo baxaysa hadda wuu xiran yahay jaamicaddana waa la xiri maxaa dhe in quota system la keeno ilmaha ilmaha northeastern ilmaha garis universitygaas ma buuxin karaano waa inay universityga u lahaado muxuu ahaa catchment area oo tanariva siolo marsabet ilaa turkana dadka xoolo dhaqadka na laga siiyo quota inta la keeno dhaar dhaweyd markii ay imaadeen komitidii budgetka nin la dhaho rofesor nganga wixii uu sheegay wax naxdin la wey wuxuu hoosta ka xariiqay universitiga inay laaxiri waxaa jira oo xaqiiq ah haddii la rabo bulshada inay la dhaawaco xagga cilmigaa laga soo geli dhegaysta waxaa nagu yaalla soo gacan ma aho haddii farahan warshad haddii farahan ay gurmaan sabab kastaba ha igu gurmaane oo gacantan nooshahay gacantan ilaa heer bay wax tari laakiin xididahan yaryar maaragta kuwan halkoo haddii la gooyo gacanta way angegi marka haddii bulshada la rabo in la angejiyo meesha wax laga qabani waxaa weeye waxaa la dhaawici waxaa la dili waxbarashada markaa muddo markay socoto waxaa us- dadka wuxuu noqoni dad jiha iyo meel u jeedo meel u ka jeedo aan la ka siin waxaan leeyahay dadka aan doorannay gobolkan mandheera ilaa ijaara war ilaahay ka cabsada war ummadda waxtara dhibaatooyin badan baa jira waan ogna dhaqaale xumaa jira waxyaalaa jira laakiin waxaa la dhahaa rida iyo waxarta dhimashada way u siman yihiin ilaa rida mareegtay dheer canuga foonfo eh ee huluuqo secondary school joogo iyo canuga alliance joogo ama kangaru joogo ama lanana joogo ma isku mid ba isku mid ma noqon karaan laakiin waxaa weeye dadka madaxda ah waxyaalo badan bay yay u suubin karaan canugaas waxaan leenahay eh, gafnar walbabo ha u yeero wax la dhaho muxuu ahaa leaders conference aan ka hadalno noloshii aayaha ilmaha annaga college-ka waa la xiray universitygana waa la xiray
taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka jafedka kome ayaa waxa uu saraakiisha booliiska kaga digay in ay codsadaan shaqooyinka uu soo xayeysiiyey guddiga qaran ee adeega booliiska n p s c iyagoo oo aan ku wargelin madaxdooda tani ayaa timid kadib markii guddiga n waa n p s c uu hogaaminaya lude kenodia uu sheegay in ay weli bannaan yihiin jagooyin oo koomo jimcihii shaaciyey in la buuxiyey waxa uu kooma ku taliyayaasha booliiska ee ismaamulada ku amray in ay saraakiisha ka hooseeya ku wargeliyaan inaynan codsan shaqooyinka uu soo bandhigo guddiga qaran ee adeega booliiska wuxuu intaa ku daray in sara- sarkaalkii aan amarkan u hogaamsamin mutaysanayo in laga qaado tallaabooyin sharciyeed oo dhanka nidaamka la xiriira n p s c ayaa waxa ay sharci darro ku tilmaameen in koome uu buuxiyey in ka badan shan boqol oo jagooyin ah kadib markii uu qaar ka mid ah saraakiisha booliis ka dalacsiiyey wuxuuna guddigu sheegay intaasi aan lagla tashan islamarkaana ay hadda jagooyinkaasi bannaan yihiin
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maantay dhagaxa dhigay xarunta gurmadka deg deg ah ee dhaawacyada oo laga hirgeliyey magaalada muqdisho munaasabada dhagaxdhiga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo bahla caafimaadka soomaaliyeed ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa bogaadiyey tallaabooyinka lagu horumarinayo xarumaha adeega caafimaad lagu qabanayo dadweynaha soomaaliyeed xarunta maanta uu dhagax dhigay ra-iisul wasaaraha ayaa laga dhisayaa amaba laga hirgelinayaa gudaha isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa maantay dhagax dhigay isna dhismaha wadada taleex ee degmada hodan oo sanado badan burbursanayd sidoo kalena isu socodka magaalada muqdisho halbowlo oo ahayd gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii dib u dhis ballaadhan loogu sameyn lahaa kaabayaasha dhanka wadooyinka ee magaalada muqdisho kuwaasi oo sanooyin badan burbursanaa iyadoo la kaashanaya barnaamijka hal doolar dalkaaga ku dhiso waxaan maanta u nimidnay inaan dhagax dhigno waddadii taleex ee caanka aheeday oo runtii halbuulyow aheeday isu socodka magaaladan muqdisho maanta waa dhagax dhignay haddii ilaah yidhaahdo haddii nafta nagu sitana waxaan rajaynaynaa inaan muddo kooban kadibba inaan xariga ka jarno iyadoo sida maanta ay taa kasii fiican insha allah runtii waxaa waaye mar walbaba waxaa loo baahan yahay qofku inuu aragti leeyahay aragti uu la yimaado aragtidiisana uu ku shaqeeyo aragtidayna annaga waxaa ka mid ah dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha la dagaalankii mukhadaraadka iyo kalarayntii mootabajaajka intaba waa isku waa wada socdaan horumarintii jidadkii waddooyinkii iyo dhismihii magaaladana waa socotaa marka calaa kulli xaal waa laysku wada wadayaa shaqada sidaas si lamid ana waxaan rabnaa inaan uga shaqayno magaaladan bilicdeedii iyo quruxdeedii inaan ka shaqaynaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo waxaanan rajaynaynaa in ay nagu garab geli doonaan shacabka magaalada muqdisho gaar ahaan reer hodon waxaan u mahad celinayaa isxilqaanka ay isxilqaameen dadweynaha degan degmadan hodon oo qaybtooda ka qaatay waddadan dhisideeda iyo guddigii dib u dhiska magaaladan oo ayaguna aan howlgelinnay oo lacagihii dadka dekedda laga qaadi jiray oo maaragtay loogu talagalay in lagu dhiso horumarinta magaaladan ay qayb looga qaato ayadana doorkooda ay qaataan iyo doorkii gobolka banaadir oo isu tegey maanta waxaan ku dhagax dhigaynaa taleex berritana meel kale aan dhagax dhigaynaa shaqadan waa say u bilaabato waa socone haddii ilaa yidhaahdo waxaan ku rajo weynahay inaan buundooyin dhisno ay baabuurtu ay maraan hadda kuwii dadka maraayaan bilownay kuwii baabuurta maraayana qorshe inoogu jiraan haddii ilaa yidhaahdo marka waa mahadsantihiin ma rabo inaan wakhti idinka lumiyo calaa kulli xaal mashruucii dalkaa ku dhiso hal doolar waa soo laabtay dadkiisana waa soo laabteen shaqadiisa iyo ficilkiisana waxaa laga arki doonaa magaalada dhexdeeda dhankiisa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed deeriye yobo ayaa sheegay in dibudhiska wadada taleex ay ahamiyad weyn u leedahay quruxda iyo ganacsiga magaalada muqdisho sidoo kalena ay fursad weyn u tahay magaalada iyo dadka ku nool intaba maantay waa maalin kaloo weyn oo aad iyo aad u qiimo badan oo caasimadda u ah fursad weyn u ah maadaama aan joogno degmada hodan gaar ahaan jidkii degmada hodan ugu mashquulka badnaa oo jidka taleex oo ahaa jid aad iyo aad loogu dhimanaa inuu saakay duqii magaalada iyo gobolkii oo wada dhamo halkan ay wada joogaan duqii dhagax dhigo aad iyo aadaan rabnaa inaan uga mahad celinno guddoomiyaha degmada iyo shacabka degmada hodan iyo dhammaan maaragtay ganacsatada soomaaliyeed ayagoo iskaashanaya inay gartaan in gobolka ay garab istaagaan barnaamijkii hal doolar dalkaada ku dhiso iyo iskaa wax u qabso iyo garab istaaggii intaas oo maaragtay iskaashanaya in maanta halkan la dhagax dhigo oo duqi uu dhagax dhigo fursad weyn ayay u tahay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan iyo bulshada jidkan isticmaashana fursad weynay u tahay mudana guddoomiye jidkan wuxuu ahaa jid aad iyo aad cariiri u ah xaqiiqatan gaadiidkuna uu isticmaalo weliba gaadiidka ka soo baxa dekedda ayaa aad iyo aad u isticmaali jiray marka waxaan hubaa maantay dad badan oo soomaaliyeed inay aad ugu farxi doonaan gaar ahaan gaadiidka waaweyn dadkii wadi jiray ama darawalladii ama maaragta ganacsatadii inay aad ugu farxi doonaan waxaan isleeyahay maalmihii la soo dhaafay jidadkan la dhagax dhigaya isdabajoogay ahaayeen horena dee waa anigii u sheegayo ma ahan waxaanu wax ama la iska samaynaayo ama iska keenkeen ah ama iska yeelyeel ah waa waxqabad dhaba oo horay looga bartay duqan iyo maaragta ragga saaxiibbadiisa intaba oo ay soomaali xataa tuseen in jidadka la dhisi karo marka guddoomiye ku soo dhowow fursad weynay u tahay dadkan gobolka banaadir oo dhamay fursad u tahay waxay fursad u tahay ganacsatada soomaaliyeed oo gaadiidleyda weliba oho jidkan isticmaalay iyo quruxda magaaladaba jidkan fursad weyn ayuu u yahay horay ayaanu sii socon doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo mashruucii hal doolar dalkaada ku dhiso waxaa la rabaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan inay ku garab istaagaan maamulka gobolka banaadir maxaa yeelay mashaariicda nuucaana iyo kuwa ka waaweynba waxa lagu fuli karaa waa mashruucaas iyo isgarab istaag waa xeerlaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa shaaciyay inay baaris ku hayaan qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ay wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta dowladda soomaaliya siisay qurqsooyinka arrimaha xajka kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay lacago ka badan intii ay wasaaraddu u jaangoysay xajka ka qaadayaan muwaadiniinta soomaaliyeed qoraal ka soo baxay xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in uu horgeyn doono maxkamadda marka baaristu ay dhammaato cid kasta oo khiyaanadaasi lagu helo qoraalka kasoo baxay xafiiska xeerlaalyaha guud ee soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale lagu wargeliyey muwaadin kasta oo la weydiisto lacag ka badan tan oo ay wasaaradda awqaaftii arrimaha diintu jaangoysay inuu kusoo wargeliyo xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka horey waxaa u jiray in musuq maasuq badan laga soo sheegayay habka loo soo xulay shirkadaha diyaaradaha ee sanadkan la siiyey waa daabulidda xujayda soomaaliyeed ee ka baxaya wadankooda sidoo kalena hadda warar kaleoo soo baxay ayaa sheegay inay jiraan lacaga dheeraada oo dadka qaarkood laga codsaday inay bixiyaan qodobkaasi ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya muliyada qodobada dibadda ka codsado mahadsaned faadum wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka romaniya ayaa sheegtay in dib loogu yeeray safiirkii waddankaasi ku matalayay kenya dragos biorel tigaw danjiraha ayaa ku eedeysan in lix iyo labaatankii bishii afaraad ee sanadkan uu afrikaanka la barbardhigay daanyeer xilli uu magaalada nairobi shir uga qaybgelayay wararka intaasi ku daraya in safiirka oo hadlaya daaqadda dhismaha laga arkay daanyeer isagoo sida la sheegay islamarkiiba yiri waxaa nagu soo biiray koox afrikaan ah waxaa arrintan si kulol u cambaareeyey danjiraha sudaanta koonfureed ee ku matalo kenya jool ajongo oo ku tilmaamay aflagaado laga dhiihan karo cunsurinimo iyo liiditaan wasaaradda arrimaha dibadda ee rumaaniya ayaa sheegtay in dhacdadan lagu wargeliyey toddobaadkan sidaas awgeedna ay dib ugu yeertay danjiraheeda safaaradda oo ayaa hadalka loo tiirinaya safiirka ku tilmaantay mid laga qoomamoodo oo ay ka raaligelinaysa cid weliba oo dhibsatay wasaaradda intaasi ku dartay in tigaw uu hadalkiisa qaab qoraal ah raaligelin uga bixiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani kenya dor alfred nganga mutua ayaa dhankiisa soo dhoweeyey tallaabada ay qaaday dowladda romaniya wuxuuna sheegay in dhaqanka noocaasi aanan marnaba la aqbali karin waxaa isku dhacyo u dhexeeya ciidamada militariga ee dalka sudan iyo saraakiisha sida militariga u tababaranaya r s f aroornimadii hore ee maanta laga soo tabiyey qaybo ka mid ah caasimadda waddankaasi khartuum tani ayaa timid kadib markii uu dhammaaday heshiis xabajoojin ah oo shaqaynaya labaatan iyo afar saacadood goobjoogayaal ayaa laga soo xigtay in lagu dagaalamay waqooyiga magaalooyinka umdurmaan bahri iyo sidoo kale magaala madaxda waddankaasi ee khartuum dhankaasi iyo tunisiya haddii aan eegno waxaa lagu soo waramayaa in caasimadda dalkaasi ee tunis ay ku kulmayaan madaxda midowda yurub wada kulanka ama wadahadallada ayaana diiradda lagu saarayaa in dib loo soo celiyo xasiloonidii waddankaasi oo bilooyinkii ugu dambeeyey ay qalalaasooyin hareeyeen ugu dambeyntiina mucaaradka dalka ukrain waxa ay dalbanayaan doorasho iyadoo madaxweynaha dalkaasi volodimir zelenski uu la daalaan dhacaya xal u helidda saameynta ka dhalatay duulaanka militari ee ruushka oo in ka badan hal sano uu ka wada gudaha dalka ukrain dib idinkuugu celiyo faadimo
coronavirus kuma dhaco oo keliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah soomaali ay joojiya fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaaye fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari